ku dhiso
haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa hibooy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnay halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa tahay daawadayaal iyo dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada qaybta dhexe ee barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan oo raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka aad si toosa ugala socotaan qaybtan waa qaybta dhextaalka oo aan ugu talagalnay inaannu isku baranno degmooyinka habeenkaas ku tartamaya barnaamijka caaw waxaa ku tartamaya degmooyinka waa beri iyo cabdilcasiis waxaan rabaa marka hore inaan u yeero degmada cabdilcasiis halo cabdilcasiis haye cabdilcasiis caaqo horta waxaad moodaa tartanka su-aalaha adag waxaad moodaa weli inaan la guda gelin tartanka xilligii uu kulolaa maxaad aragtidaada maxay tahay weli weli ciyaara idiin harsan waayahay waxaan rabaa degmooyinka waaberi iyo cabdilcasiis dabcan labadaba gobolka banaadir ay ka tirsan yihiin idinka noogu horumara cabdilcasiis waa degmo nooceeya taariikh ahaan iyo xadaarad ahaan intaba
dadka badan ala yaqaana qadiimo waayo amaxaarada lagu gaaray cabdilcasiis waxyaala badan ee ku tahay caan ku tahay sida mudulada cabdilcasiis degmada cabdilcasiis boqolkiiba sideetan guryaha mudula ku yaala degmooyinka waxaa dheernahay ay kamid tahay waxaa kale oo degmooyinka aan dheernahay safaaradda africa ugu weyn
ayaa xilligan ka dhisan oo safaaradda tarkiga
safaaradda turkiga sidoo kale masjidkii qadiimi ah ee sheekh cabdilcasiiska garoonkii masjidka cabdilcasiis
garoonkii conis ee kubadda cagta garoonkii luugina ee kubadda koleyga garoonkii dabaasha ee dabaasha waxaa kaloo ku yaala xeebta dheer quruxda badan ee loosoo daabasho tago maalin walba jimcaha khamiis sabti axad maalin la baqna malahan degmada cabdilcasiis waa degmo yarka yarkii weynka bay ay yaqaaniin waayahay waa yahay taariikhda intaas ha noogu filnaato in ka badanna waa way jiraan waan rajaynayaa inaan inaan waktiyo kale uga faa'iidaysano waa beri baa caawa idinla tartamaysa maxaad waa beri ka taqaanaan
waa beri waa degmo aan walaalanahay si wanaagsan ayaan unaqaanaa waxaan ku xasuustaa eray jawjaw lalahay abaari macalinka kubadda koleyga fera naadiga fera iyo naadiga kubadda koleyga horseed dad badan abdicasiis dad badan ayaan ka naqaanaa walaalaana nahay waaya waa mahadsantihiin cabdicasiis sida wanaagsan ee aad taariikhdiina usoo bandhigteen waa beri mayd maqal may maqlaysaan haye waa beri waa degmo nooceeya marka laga hadlayo taariikh ahaan waa horta alxamdulilah wasanaa lilah uma salaatu wasalam ala shaf waayahay intaan intaanan guda gelin waa beri raalli noqdaa isla su-aal lamida su-aashii aan u horumariyay cabdicasiis aa idin weydiiyey oo ahayd tartanka caawa waxaad moodaa inaan su-aalihii weli maaragtay barbare la yahay markaad qiimayso ilaa hadda xaaladdu meesha marayso marka maxaad aragtiyan isdhihi lahayd tartanka caawa waa ka duwan yahay tartanadii hore wallaahi tartanka cawada haddaan ka hadlo ugu horeyn oo su-aashaas ay weydiisay jawaab aan ka bixino tartanka cawada sida idinkan aan ku magacaawdeen waxaa dhahdeen waa tartan banaadir derbi ah haddaba idinkoo taa ka duulaysaana waxaaba kasoo dhigteen su-aalihiiba waa jamala jamalaha kasoo dhigteen marka labada degmo waa waxay kusoo tashanayeen waxay la kulmeen kuley waa waa kaafiya kala dheeri marka ma aqaana su-aalaha xaggay ka dalbateen waya waya waan rajaynaynaa in aad maxaa la yidhaahdaa aqoontiin aa kaashan doontaan qaybaha dambana la kala bixi doono hadduu ilaah yidhaahdo su-aashii kale gudagal cabdicasiis taari waa degmada waaberi iyo taariikhdeeda degmada waaberi markaan wax yar taarikh yar aan ka bixiyo waa degmo oo lagu bartay markaa ilbaxnimo iyo iyo dadnimo lagu bartay waa degmo markaa lagu yaqaano bulshada mid isku keenta bulshada dhinacyadeeda iyo dadkeedii kala duwan iyadoo dadkay kala saarin waa degmo markaa ay ku dhasheen eena ka soo baxeen dadyuu magacii maamuus ku leh bulshada dhexdeeda oo maanta xilal kala duwan iyo jagooyin kala duwan iyo dalkin wax kasoo qabtay qaarna hadda ay yihiin oo maanta magacyadooda halkan aan kusoo koobi karin degmada waa beri waa degmo markaa lagu bartay markaa in dhexdeeda laga helo markaa meelo taariikhi ah dadka in badan ay xasuustaan ay booqdaan hal iyo laba maxaa kamid a waxaa ka mid ah masjidka weyn ee loo yaqaano markaa isbahaysiga ee jimco walba muslimiinta ay iskugu yimaadaan ay ku tukadaan xitaa marmar qaar sawiro qaar qurux badan layskaga soo qaado oo maanta oo aad iyo aad marka aan ugu faano iyo taaladii dhagax tuur iyo taaladii s y l halgamayaashii iyo waxaan haysanaa udhexeenaaba saddex buundo oo markaana degmada waaberi markaa dhexdeeda ku dhex taallo oo aan la wadaagna markaa degmada xamar jajab iyo waxaa laga helaa markaana waa meelo badan oo caana sida waxaa ka mid eh meelo badan oo markaa loo soo aado xagga caafimaad ahaan oo xagga cultureka marka loo baxo dhaqan ahaan loo baxo oo ninka la yidhahdo awshure oo dalka goynta iyo ilkooga iyo bixiya oo caan ka ah degmada waaberi waa dhaqanka si fiican iyo abdicaiis jaamac jayte heer jayte oo eegana caan ka mid ah dadka loogu yaqaano degmada waaberi ay kamid yihiin oo tartankaana xataa kaalin weyn ay ka qaaday waya waya intaas iyo ka badanba taariikhda waaberi way tahay mana lasoo koobi karo waxaan rabaa cabdicasiis oo caawa idinla tartamaysa maxaad ka taqaanaan degmada abdicasiis waa degmo fac weyn waa degmo markaa aad iyo aad markaana uxusuusano bulshada magaci maamuus ku leh waa degmo laga helo markaa safaarado oo dhoora laga helo waa degmo markaa ay martigelisa markaa bulshada dadweynka bulshada weyn ee soomaaliya ee marka ay u dalxiis tagaan xeebta dheer liida ku taallo oo markaa in badan ay dadkeena siino iyo stresska iskaga qaadaan oo meesha ay tagaan waa degmo aad iyo aad bulshadeena soo dhaweyn fiican leh waa degmo marka walaalaheen oo aad iyo aad anaga xiriir fiicanna naga dhexeeya xataa waayahay marka walaalkaygaa rabaa maxyar gaba yar qac inuu ka siiyo markaa uu kusoo gabagabeeyo waayahay gabagabada aan ka dhigano fursad waa idiin siin doonaa laakiin hadda shuruucda iyo qaanuunka barnaamijka u yaallo intaasbuu ku koobnaa waana rajaynayaa inaan fursado kale uga faa'iidaysan doono tixda iyo gabayadana waan rajaynayaa fursadooda inaan sii doono inta barnaamijyadan aan ku guda jirno waa maasantii qadka noogu jira qaybihii xiga ee barnaamij barnaamijka ayaan gudageli doonaa iyo su-aalihii labada degmo ee caawa tartamaya hadduu aabaydmo
hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa hiboy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo waahaaga dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadaasha tv-ga mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan sii amaqaadi doonaa qaybihii nooga haaray tartan cilmiyaadka ramadaanka iyo warbaahinta qaranka oo caawa ay ku tartamayaan degmooyinka waa beri iyo cabdicasiis ee gobolka banaadir tartankuna caawa aad ayuu u adeeg yahay waxaa noo haray min saddex su-aal oo labada degmo aan weydiino hadduu alla idmo su-aasha soo socota waxaa iska leha tartamayaasha degmada waa beri ee gobolka banaadir waa beri dhegeena fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan maxaa loo yaqaanaa marka ay silsilada d n a isku duubto tobrotiinka histon aan ku celiyo mar kale maxaa loo yaqaanaa marka ay silsilada d n a isku duubto tobrotiinka histon marka saddexaad ee ugu dambaysa waa beri maxaa loo yaqaanaa marka ay silsilada d n a isku duubto tobrotiinka histon waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waa beri
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qayr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqa
halow waa beri radio muqdisho jawaabta su-aashaas jawaabteeda anaga haddaan ka bixino waxay noqonaysaa insha allah cromsom
aan jawaabta u gudbiya guddiga haddii ay saxeen iyo haddii kale
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada waa beriga gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa midaan sax ahayn haddii waa beri ay soo hareen martay halow cabdicasiis cabdicasiis halow
aniga waa tartamayaasha degmada cabdicasiis su-aasha jawaabteeda aan ka bixinayna waxay tahay nuglisium nuglisium ku celi codkana fasiix ka dhiga nuglisium jawaabta cabdicasiis haddii ay sax tahay iyo haddii kale guddiga aan u gudbiyo
jawaabtaasi ay bixiyeen tartamayaasha degmada cabdilcasiis waa sax
soo xarakow xeebta liida imaaw xayaatadeydii xaraarug waaye soo xaluulo ya waxaa idin dhigaa degmada degmada kadoonta degmada cabdicasiis banaankeed laba dhibcood buurbuuran soo xaraqow dhidhindhindhi
su-aasha soo socota waxaa iska leh si fiican markaasi u sheeg cabdifataaxow magaca waxay ahayd sheeg magaca dheecaanka kala sooca may may may may waa ku waa celi degmada waaberi sorry Ah.
Eh, maxaa loo yaqaanaa marka ay silsilada d n edu isku duubto eh, Tobrotine.
sobertain histon tabritinka history jawaabta ay ka bixiyeen waa sax waxaana ay tahay markaasi nucleason
nuclesom waayahay waan rajaynayaa inay meel ku qorteen su-aasha soo socota waxaa iskale cabdicasiis cabdicasiis dhegeyana fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magaca dheecaanka kala sooca labada silsiladood ee d n a da marka la badinaayo aan ku celiya mar kale su-aasha cabdicasiis sheeg magaca dheecaanka kala sooco labada silsiladood ee d n a da marka la badinaayo marka saddexaad ee ugu dambaysa cabdicasiis dhegeyana fura sheeg magaca dheecaanka kala sooco labada silsiladood ee d n a da marka la badinaayo waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis
beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan
هلو عبد العزيز
halow raadiyo muqdisho jawaabta jawaabta ee nabaha isku dayan waxay noqonaysaa r n a soo limrays
ku celi codkana kor u qaad fadlan waxay noqonaysaa jawaabta r n a soo limrays jawaabta cabdicasiis haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiye
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddii cabdicasiis soo harar martay halow waa beri halo radio muqdisho jawaabta haddaad jawaabta su-aashaas ka dhow dayno waxay noqonaysaa insha allah d n a nucleus
ku celi mar kale
d n a nucleus
aan u gudbiyo guddiga iyana haddii ay sax tahay haddii kale
waayahay degmada waaberi kama faa'iidaysan su-aashaa soo harar martay degmada cabdilcasiis silsiladii wax lagu xir ninka macabiis le waay culture le lageeya maca saas lema abaa nin silsil nin silsil lagu xiri dad socdaa soo xarakow le waay soco sheekadaas
inaa haysana umaleeya marka maya maya may dhiig iyo d s a iyo kalooli masaakiin maxasta
waayahay jawaabta waxaa laga sugi doonaa guddiga insha allah
waayahay sh- waxay u dhacaysay su-aasha la weydiiyey degmada cabdilcasiis sheeg magaca dhicaanka kala sooca labada silsiladood ee d n a da marka la badinayo jawaabtu waxa ay noqonaysaa helicase helicase ayay jawaabta saxda ay noqonaysaa waayahay su-aashan waxaa iskala tartamayaasha degmada waa beriga gobolka banaadir waa su-aashooda lixaad waana su-aasha koob iyo tobnaad ee tartanka waa beri dhageena fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg degmo ka mid a degmooyinka soomaaliya oo xuduud la leh laba badood oo kala ah badda cas iyo badweynta hindiya aan ku celiyo mar kale su-aasha dhageena u fura waa beri sheeg degmo ka mid a degmooyinka dalkeena soomaaliya oo xuduud la leh laba badood oo kala ah badda cas iyo badweynta hindiya marka saddexaad ee ugu dambaysa waa beri aan idinkugu celiyo su-aasha sheeg degmo ka mid a degmooyinka dalkeena soomaaliya oo xuduud la leh laba badood oo kala ah badda cas iyo badweynta hindiya waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waa beri waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqo gaarne
halow waa beri halow jawaabta degmada waa beri ka bixinays waxay noqonaysaa waa degmada caluula jawaabta waa beri haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
tartamayaasha degmada waaberiga gobolka banaadir su-aashii la weydiiyey una dhacaysay sheeg degmo ka mid ah degmooyinka soomaaliya ee xuduudda la leh laba badood oo kale ah badda cas iyo badweynta hindiya jawaabtay ka bixiyeen waa sax waana degmada caluula ee gobolka علولا bari.
علولا سفينة أكو جبت دقمة وأمن وإله ابن نسين هالي لما دي لما قول أو خسر إيه مسابقة اللعب الكرة القدم في دق ناحية الوابري و- وناحية العبد العزيز حتى الآن والله مستوي المطلوب أنا مستعد maxaad isku darada أنا مستعد maxaa maskaxda diyaara ay garab inaan sii waafiri macnaa saaxada kusoo laabatay miya ha labada gool waxaan siiyey saaxiibkay abuukaata inta ku miriri Eh, xasan xaaji aqoon si loo qabo maleekarka usaabu tirtamo malaa ee lamada gool waxaa ka qaadaysiin booliiska gobolka banaadir cawi casir u hela nabadda iyo sugidda ammaanka kuwaasaan igu dhiibaya kanqaanta waa yahay su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir cabdilcasiis dhegiyana fura waa su-aashiina lixaad waa su-aasha lixaad ee cabdilcasiis waana su-aasha labiyo tobnaad ee su-aalaha guud ee barnaamijka su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg gobol ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya oo xuduud la leh hal gobol oo soomaaliya ku yaala aan ku celiya mar kale sheeg gobol ka mid ah gobollada soomaaliya ee xuduud la leh hal gobol oo soomaaliya ku yaala aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa cabdilcasiis sheeg gobol ka mid a gobollada soomaaliya ee xuduud la leh hal gobol oo soomaaliya ku yaala waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqo gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqo gaarne
Uu, cabdicasiis
halo raadio muqdisho jawaabta
anaga oo ah tartamayaasha degmada cabdilcasiis haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa gobolka awda
jawaabta ay cabdicasiis ka bixiyeen haddii ay sax tahay haddii kale guddiga ayaan u gudbinaya
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana gobolka awdal
cabdicaziizow cabdicaziizaa iska taaye degmadii cabdicaziizaa iska taaye laba goor ayaan sidaaye garoonka cabdicasiis ka qaat ama sukunta liido labadaasee gobolka banaadir ayaa idiin soo dhiibaa liida markaa dhigta baddaad ay ka maka qaadasay qaadays badda waa ka seey alaabta baddaabday xeeb markii aragta cabdicasiisaa iska leexshay hoos u celiyey ma qaadays su-aasha toddobaad ee tartamayaasha degmada waa beri ayaa markaan gelaya waana su-aasha saddex iyo tobnaad ee barnaamijka Aha. waa beri dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan waa bixiiqi doonaa horta biyaha aan iska hormarsada ahey waa beri nin beer leh ayaa doonay in uu lo'diisa u seero meel doog leh oo saansaan leydi ah saddex dhinac ayuu kaga wareejiyey taar dhinacii afraadna gidaarkii ayuu ugu qabtay haddii uu haysto taar dherarkiisu yahay saddex boqol oo mitir waa intee bedka ugu weyn ee uu u oodi karaa mar labaad aan idinkugu celiyo su'aasha dhegihiina fura waa beri nin beer leh ayaa doonay inuu lo'diisa u seero meel doog leh oo saansaan leydi ah saddex dhinac ayuu kaga wareejiyey taar laba waa dhinacii afraadna gidaarkii ayuu ugu qabtay haddii uu haysto taar dherarkiisu yahay saddex boqoloo mitir waa intee bedka ugu weyn ee uu u oodi karaa marka saddexaadee ugu dambaysa waa bir aan idinkugu celiyo nin beer leh ayaa doonay inuu lo'diisa u seero meel doog leh oo saansaan leydi ah saddex dhinac ayuu kaga wareejiyey taar dhinacii afraadna gidaarkii ayuu ugu qabtay haddii uu haysto taar dherarkiisu yahay saddex boqoloo mitir waa intee bedka ugu weyn ee uu u oodi karaa waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan waa beri
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
alow waa beri fadlan waa beri codkiina kor u qaada
halo radio muqdisho jawaabtiisii
su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa labaatan iyo kow dhibic afartan iyo labo
jawaabta haddii ay saxeen iyo haddii kale guddigaan u gudbiyo
tartamayaasha degmada waa beri su-aashii la weydiiyey kama aysan jawaabin haddii waa beri ay soo haraar martay halow cabdicasiis halow raadiyo muqdisho jawaabta haddii aan isku dayno su-aashaas jawaabteed waxay noqonaysaa toban kun mitir oo isku weer
aan guddiga u gudbiyo iyana
jawaabtay ka bixiyeen su-aashii soo hareer martay degmada waa beri tartamayaasha degmada cabdilcasiis kama aysan faa'iidaysan waayahay jawaabta saxda ah intaan dhextaan la idin haddaa sheegto
jawaabta saxda ahi waa kow iyo toban kun laba boqol iyo konton mitir isku weer ku celi mar kale kow iyo toban kun laba boqol iyo konton mitir oo isku weer ah kow iyo toban kun laba boqol iyo konton mitir laba jibaar beeraley waaya waaya waaya jajumo adi mid kasta may farfasoorkaan la yaabin wax ma gafooy bus jaamacadas dhigta suhayaabin su-aashan waa su-aasha toddobaad ee tartamayaasha degmada cabdicasiis waana su-aasha ugu dambaysa su-aalaha guud ee barnaamijka micnaha waa su-aasha afar iyo tobnaad waxaa iska leh tartamayaasha degmada cabdicasiis cabdicasiis dhegiyana fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan wadarta laba tiro oo tagan waa wadarta laba tiro oo togan waa boqol iyo labaatan raadi labadaa tiro haddii midkooda iyo kan kaleba jibbaarkii tarankooda uu cafan aan ku celiyo wadarta laba tiro oo togan waa boqol iyo labaatan raadi labadaa tiro haddii midkooda iyo ka kale laba jibbaarkii tarankoodu ugu weyn yahay aan ku celiyo mar labaad wadarta laba tiro oo togan waa boqol iyo labaatan raadi labadaa tiro haddii midkooda iyo kan kale laba jibbaarkii tarankoodu ugu weyn yahay marka saddexaadna ugu dambaysa cabdicasiis wadarta laba tiro oo togan waa boqol iyo labaatan raadi labada tiro haddii midkooda iyo kan kale laba jibaarkii tarankoodu ugu weyn yahay waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow cabdicasiis
alow raadiyo muqdisho jawaabta haddii aan isku dayin anagoo ah tartamayaasha degmada cabdilcasiis su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa afar boqol iyo siddeetan
aan jawaabta guddiga u gudbiyo
waa hagaag tartamayaasha degmada cabdilcasiis su-aashii la weydiiyey kama aysan jawaabin haddii cabdicasiis soo hareer martay halow waa beri halo radio muqdisho jawaabta haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayno waxay noqonaysaa afar boqol
aan guddiga ku celiyo
degmada waaberi kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada cabdilcasiis Abbaha sheega abbaha.
Ikadi, ikadi, Abbaha sheega abbaha.
Abbaha, adaa dhihi jiro togan waa ka saamo Toga waa kasaysi kalima.
tiro toganaa la iska rabaa tiro toga maarata
Tirada maxaa loogu ee cabsan?
adigaa degmooyinkii dhedheelsiisa idinka yar waa dhedheelsiinaba Darbiga banaadir la Su'aal nasla.
miyaa?
walaa darbiga banaadir tiro sida loo togaa ii sheeg tiro la togaya jajumo ada laakiin abahaan markay ku Ulmiya, sheegaysa ulmiya.
aad makasaysa ma May tirto usa igu booteeyay tirtugunan dhigayaa waxa la subanaya.
aa oo dhan boota igu waashee Ah.
Gabi- gabiga haddaa muxuu ah hoyaalaye hoyaale adoo dhaa maqlaya May abbaha igu hormarwe. Gawaygii deena.
ani gabigoo khatara kasaa
Eh, laakiin si fiican aa u dhegaysanin yaa kaa daba dhahayna Ah.
Ah, gabay waa kasaa maxaa un kasii haysee waay wate, waay.
khiriq miriq nyuruq nuruq miriq miriq ka kaca meesha Hoyaaliyay kiyaa. Ki hoyaaliyay rabaa.
hoyaaliye Ah.
hoyaalidii adigii dhe halaa kalaa dhahaa May adi dhe adi dhe adi dhe. Adi dhe.
jajumo u dhaada Waa ka codsaday buuga.
way jeeta dhahaa hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye owab markaangasiyaynu abka dulay mawajamana warero naxariistara waan kala guna bal madhowiso qabatamba waayeel gucaye
Ay.
jajumo hoy Macaan maa dhiman. ahoobal heebayaaba cibilaan hawardeeyi ma joogto waxna ii kala horumari mays idaana hoyaad kama hele macal dhiidhiye halkeen ka heebsha halkaan cuni laaye duriska iyaamada ilmahaa lagu barbaarshaye isiga u dhow
guriska iyaamada Ilmaha ilmahaa lagu lagu barbaarshaye.
barbaarshaye dhasha hadday beerta gasho daayeelaa lagu diraa ama waa ku soo dhowrte barkin lagu dhareeriyo hurda aad ka bogato waa may, may, may.
bas bas bas meesha igu Waa- joogi.
waa tariikh mifeen
waaya gabayaa laga dhiya markan Aye.
caar daba caar waxaa la firin dabac beri cidaad cunay wuxuu laqanya daa- daacaba dawliga libaaxuna waxay gaaji duubataba duni caaqir zamanay iska dulan dulcey
laxanu yele ya duni aakhir zamaney iska dulan dulceeyo iska dulan dulceeyo tarantantararan tararantaraara daba bari udaatulay wuxuu laqanya daacaba dowliga libaaxuna waxigaaja dubataba
soomaalida ku nool maraykanka soomaalida yurub joogta ingiriiska iyo maya hoyaaladeedii dhaadan tuusilahay hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy
web markaan kasiiyaa moogaad
hubaali maogele wayaabali huyaayiboba markiin kasiiyaa indhaha wac yeelaya waya kii waxaan rabaa buriska iyo ambada ilmaha dhashaa lagu barbaajaa soomaalida maraykanka ku nool iyo kuwa ingiriiska ku nool iyo kuwa oo dubay joogo kuwa sacuudiga imaaraadka ku nool waa ku taagan tahay laakiin soomaalida soomaaliya ku nool afurkooda toosay u cunaan wakti munaasibay ku afuraan laakiin sajajniyo ruushka waa lagu dhib barasiyo qorax la-aan
waayhalkaan ku darsan soonka hadduu dhammaado qaraabada soomaaliya ku nool lacagaha salaame iyo bangiyaalka ugu soo shuwa gobolka banaadirne wix isdhiibi kara isdhiiba halkan aan ku
kaahiya dhextaal ma jira jawaabtan kaa rabaa oo laba digma soo hareer martay su-aashii ugu dambeysay cabdicasiis aynu weydiinay su-aasha toddobaad ahayd su-aashu waxay u dhacaysay wadarta labo tiro oo togan waa boqol iyo labaatan raadi labadaa tiro haddii midkood iyo ka kale laba jibaarkii tarankoodu ugu weyn yahay jawaabta saxda ahi tartamayaal ama guud ahaan ummadda daawanaysa amana dhegaysanaysa waxa ay noqonaysaa siddeetan iyo afartan waa siddeetan iyo afartan ma badna afar boqolaa laga raadinaya shan boqol Waay.
lahaan.
le waa aqoon wasaaradda warfaafinta diyaarsi iyo guddigeeda qiimaha leh go- maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha yuusuf madaale lama dhibcoodan siinayn use naftiis lama siiyena fiiri waxaan ku warseynaa mustaf adaan rabna inaan su'aal kuan abaa su'aal su'aalaan isku darsan inaan ku warsanaan rabnaa mustaf codsi waa ku baryaynaa haddaa nooshe habeen dambaa sheegay hadda ma la rabo hadda maayn habeen dambaa sheegay adi hadda lagsii qaado u sheeg maxaa waaye adiga waa adaa signora sergo isticmaalka gumaysiga talyaaniga xamar imid macnaa signora sergo inta boorsa aswati inta jaaka ahaayeen inta koba aswati maxaa kale iyo suudadka lanoo sheegtaa rabnaa aftalaan muku sheega haa may may may may habeen dambe lama habeen baryaa.
hadda ma rabno signora signorita haddaa aftalaan adaa ordaya waayahay waaya waxaan sugaynaa dhabcihii guddiga inuu natiijada noo shaaciyo mustafa axmed war cadee ayaa isku dardalaya kolley uu ku dhawaaqi doonaa iyo habeen dambe cidda tartamaysa balse markan dalkaaga hal dollar ku dhiso
haah hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah hiboy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa tahay eh, dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay caawa tartan aada u qiimo badan waxa uu dhex maray degmooyinka eh, gobolka banaadir ka wada tirsan ee waaberi iyo cabdulcasiis eh, guud ahaan eh, eh, tartanka inta uu socday eh, waxaa la weydiiyey labada degmo afar iyo toban su-aal oo min toddoba su-aal degmadiiba la weydiiyey degmada waaberi haddaan ku hormaro toddoba su-aal ayaa la weydiiyey eh, toddobadii su-aal ee la weydiiyey waaberi shan ka mida kamaysan jawaabin Eh, eh, waxa ay sidoo kale eh, ka jawaabtay laba ka mida eh, toddobadii su-aal ee la weydiiyey wadarta dhibcaha ee heshana waxay noqonayaan afar dhibcood oo labadii su-aal ee ay garatay ayaan min laba dhibcood u xisaabinay sidaas darteed wadarta guud waxa ay heshay afar dhibcood mid ka mida su-aalihii la weydiiyeyna waxaa ka faa'iidaysatay degmada cabdilcasiis cabdilcasiis iyada su-aalihii la weydiiyey shan ka mida kama jawaabin toddobadii su-aale la weydiiyey shan ka mida kama jawaabin laba ka mida ayay si saxa uga jawaabtay su-aalihii la weydiiyey waxa ay waxa ay u dheer tahay ama ay dheer tahay waa beri hal ka mida oo ay ka faa'iidaysatay oo ah su-aashii shanaad ee la weydiiyey degmada waaberi ayaa soo hareer martay kadibna cabdicasiis ayaa loo gudbiyey cabdicasiis ayaa si saxa uga jawaabtay oo ka faa'iidaysatay sidaas darteed cabdicasiis marka faa'iidada labada dhibcooda loogu daro waxa ay dhibcaha hesho ay noqonaysaa lix dhibcood waxaana tartankuu noqonayaa afar dhibcood oo ay waaberi la timid iyo lix dhibcood oo ay la timid degmada cabdilcasiis sidaas darteedna cabdilcasiis ayaa u gudubtay wareega labaad ee tartanka degmooyinka dalka qaarkood ay ku tartamayaan ee bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v habeen dambe hadduu allah awooda leh raalli ka noqdo waxaa tartami doona degmada garowe ee gobolka nugaal iyo degmada kaaraan ee gobolka banaadir labadaas degmo oo xamar iyo nugaal ka kala tirsan ayaa tartami doono waa kaaraan iyo degmada garowe waayahay waa rajeynaya insha allah habeen dambe hadduu alla idmo garowe waa caasimada puntland waana xarunta gobolka nugaal puntland waana xarunta gobolka nugaal hadduu alla idmana habeen dambe ayadii kaaraan ay tartami doona guud ahaan dhegeystayaasna dhegeysan radio muqdisho iyo daawadaasha t v qaranka barnaamijkii tartanka ramadaanka caawa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa ku tartamay degmooyinka waa beri iyo cabdicasiis oo gobolka banaadir ka hootirsan runtii derbi ayuuna ahaa kulanka sida ka muuqatay natiijadiisaba waxaa daadiinta kala qayb gala axmed cali kaayo mustafa maxamed axmed warcadeeye jaajumo iyo abbahaa xagga majaajalada kaamirmaanada cabdulaahi calas yackooyare iyo siciid shuuryaako websaydyada radio muqdisho dotnet maxamed macalin xasan whiteka s n t v na faysal muuse farsamada raadiyaha caqiil iyo maxamed cabdiqalaf ayay ahaayeen isku xirka degmooyinka cabaas xaaji maxamed faarax kahaya ayaa inoo joogay xagga farsamada t v-ga waxay ahaayeen maxamed cabdixakiin bunka iyo fu'aad muxidiin khaliif xagga facebooka live-kana caawa waxa waa yuusuf garwey intaan barnaamij kalamada ku kulmi doonno habeen dambe haddoo alla idma ay ku tartamayaan garowe iyo kaaraan waxaan idin leenahay dhawaanteenba ramadaan u kariya